xalay masiibaa waxay ka dhacday meel la yidhaha doorshaanle reer ku jira waddad xaas iyo caruur hurdaan baa waxa u yimid niman ciidana waa laayeen madaxa iyo wadnahay ka toogteen jirigaamadii ay biyaha dadkaas ku cubi jireen waa la daldolosh waxaa kaloo la sameeyey weelkii digsidii iyo saxuuntii dadku cashada ku rsho ayagana waa la daldolosh dhibtaas oo foolxun waxaa geysatay niman
waa tahay saakiiba aad u meesha tagtay sidaan nagu maqaal ahaa bal sidee wax u dhaceen meesha gurigii haddaad gashay sidee bay xaaladdu ahayd saaka waxaan tegey markay ahayd nuska saac meeshii xalay waxay dhaceen afartii saac bay ahayd waxa wax u dhaceen reerka dadkii waaweynaa waa ka maqnaa reerkaasoo xaasoo meel degan baa loo yimid gurigii baa la soo galay dadka candadaabaa la iska arkay waa lix jir iyo shan jir iyo hooyadood iyo toddoba jir dhaawac ah dadkii markii la laayeyna weelkii bay ku fadadaayeen
markaas ayagu ma hurdeen marka sida hadda xogta ku haysan masay soo jeedin reerku waa hurdeen afartii saac bay ahaa afartii saac waa hurdeen dadkaasu dad iska furmad fiid waa carruurta hadda yararkii maanta la xoolala joogta waa iska seexdo shambareer bay ahayd wax dhaqaaqa ma joogo carruurtan iyo hooyadood la dilay maxaa keenaba isleediin in la dilo oo ma wax lagu daba joogay baa jira mise dad kale oo iyadoo la raadinaya arrintan dhacda
may waa iska colaad joogta waa colaaddaa galmudug dadkan ay ku haysato ay leedahay dal baa naga magan waa iska maag waxay ku daba joogto ma jiraan bal gurigii haddii aad tagtay sawir ma naga siin kartaa guriga xataa hadda baa lagu rog sawir naga sii sida ah gurigu wuxuu ahaa aqal qaymada oo dhisan oo rarale oo derme leh waa gubta aqalkii waa la gubi waxaa ka nool arigii oo meesha ka weyweyle baa meesha ugu tagnay dadkii reerkaas ehelka u ahaa iyagu goormay tageen meesha war maka haysan dadku isku mar baan tagin dadku reerku meel gaaru ku jiray haddee reerkaa xaaskaaba colba olmale ragga ayaa iswaardiyey col ka warraba laakiin reer xaasoo maato ah nina u malayn mayn saakaabaa lagu andadax xabadaha waa la maqlayey waxaa la isle waa xabadaha iska baaqa ah loomama malayn dad xaasaa la laynaya wax bila aadan u garta ma ahayn annana uma aanu fakerin haddee bilaadana wax ka baxsan weeye xaaskii iyo carruurtii iyo aqalkii iyo weelkii waa wax aafo ah aafo weeye aan loo indha qaadan karin qofka dhaawaca oo aad sheegtay inuu toddoba jir yahay asagoo sidee wax u qabaan asaga gacan baa jajaban gacantaa bidix midigtaa waa jajaban ninkaas intee ma idinka sheekeeyey bal sidee wax u dhaceen haddii aad waraysateen oo meerkiisu caadiya ilmahaas waa horday buu yahay xabadihii goortay nagu dhaceen oo goortay xabadihii nagu dhaceen oo dhiigga wixii hadli waa waaba suuxay ilmihii waa suuxay mar dambe baraarug mar dambe markaas ariga u gala arigan ka soo dhex saaray taas ilmihii ariga al dadka falkan sameey galmudug baad ku eedayseen maxaad ku caddaynaysaa galmudug waa waa caddayn raadkoodaan raacan raadkoodaan gurigoodan gelin waa tahay ugu dambayntii dadka ku dhegaysanaya maxaad ugu baaqasaa dadka waxaan ugu baaqsanayaa wixii muslima oo wax garanaya xaaska iyo dadka caankaa iyo waayeelka iyo caruuraha inaan la layn iyadoo dhan bini aadanka looga baahan yahay nabad in laga helo haddana dadkii haddii ilaahay uun feeyo iska tagaan birbigeedhada ha la iska daayo midda labaad looma dulqaadan karo waxa hadda dhacay wax bila aadan u dulqaadan kara maaha looma dulqaadan karo caruurtii iyo waayeelkii iyo xaasaskii iyo arigii la laynay wax bila aadana u dulqaadan kara ma jiraan